mudanayaa dalku wuxuu leeyihi dareenya sicir barar sicir barar iyo dhaqaalihii oo xumaaday buu dalku leeyihi daran yahay dalkeenna markaad eegto saddex meelood buu lacagta adag inaga soo geli jirta waa dhaqaalaha reeraha loo soo diro ee dibadaha inooga yimaada iyo xoolihii noolaa aynu dhoofin jirno imika taagan iyo dekadu markii ay maamulkeeda dawladdu gacanta ku haysay oo dollar inaga soo geli jiray dekadii maanta shirkad baa la wareegtay xoolihii ma jiraan halka keliya ee uu dollar inaga soo galaa waa biilasha reeraha loo soo dira yurubta iyo dibadaha ka yimaada halkaa markay marayso waxaa iyana caqabad inagu ah lacagta habeenkii inooga tallowda xuduudda ee aynu jaadka siisanno berigii hore waxayna laga qaadi jira bir maanta waxayna laga rabaa dollar taasina waa caqabad kale oo hortaalla dalka tale ahaan waxaan soo jeedin lahaa hadba waxaa la yidhi sida xeedho dhe xeedho u noqon lahayd dirkana u nabadgeli lahayen baa laga fikeraa anugu waxaan soo jeedinayaa golo ahaan in dhaqaalaha etoobiya inaga tegaya aynu ka hadalno oo aynu baaq u jeedino oo aynu weliba ka codsanno in lacagtoodii birta ahayd ee awal horeba inaga qaadi jireen ay naga qaadaan si at least markay u yaraato loo helo xal kolley madaynayaalna way iga dambeeyaan anugu intaasaan ku gebagabaynaya
awoodoo dhan marka la eego runtii wax weeyaan waa fiicannahay waxaynoo aan u baahannahay uun inaanu wax kordhino maxaa dhaqaalaha sideen u dhaqaalaha loo kordhiyaa waa fiican in laga hadlo wixii jiran dee waa logyahay waxaan anigu odhan lahaa wasiirka beeruhu horta waxba u dhaqaajiyey oo wax soo saarkii dalka ilaa iyo ceergaabaa laga qodayaa beerihii waa productionkii dalka waa ku mahadsan yahay waxa weeyaan haddaynaan wax soo saarka dalka kordhin dee dhaqaalihii hagaagi maayo waxaan kaloo soo jeedinayaa ninka horta waa ku mahadinayna waxaan kaloo soo jeedinaynaa etoobiya in milix iyo wuxuun heshiiska wasiirka ganacsiga haddaanu guddiga dhaqaalaha nahayna waa u tegi doonaa insha allahu in etoobiya uu kala xaajoodo wixii lagu bedeli lahaa qaadka wala haddii sida xitaa naga qaataan milixda naga qaataan kalluunkana naga qaataan si lacaga adag inooga soo taas qodobkaas waa qodobka hawlahaasna in dawladdu ay xukuumadda khaasatan wasiirka ganacsiga uu dardargeliyo oo sadcaal sameeyo oo etoobiya lagala xaajoodo dee in isbedel waxaan wixii dee lagu bedeli lahaa waa ruusia ay xildhibaanadu sheegeen lacag adag baa naga soo gasha bayna habeen walba bixinaa lacagta adag in yaro wax naga soo galaan caalamka de waxbaa la isku bedeshaa taasna waxa weeye insha allah wasiirka ganacsiga waa kula talena haddaan guddiga dhaqaalaha nahay waana iska arki doonaa qodobkaasna waa qodobka iyaga qolayaha beeraha meel kasta waxaanu usoo jeedinayna iyagana basbaaska wax laga keenaa etoobiya tamaanada etoobiya laga keena baradhada etoobiya laga waxba waa lacag adag iyana waxaan usoo jeedinaynaa iyaynaan oran ilaa iyo weligeen oran sicir barar baana haystee dalka wax beer ha la beero waa in wax la beeraa laga kaaftoomaa abis waxaan yar yare taasi kor ku darsamaya hadday tamaando tahay ta kale khudaarta inooga imanaysa dabeedaha beedkii baa dabeedii ka imanaya waxyaabaa waxyaabaa u baahan in wax laga qabto weeye waxyaabaha dalka laga heli karayo in lagu hirgeliyo oo la maalgeliyo oo lagu sameeyo masaariicdaas ka koob kooban magaranaysaa yaryare misla sida digaaggaasoo kale beedka dabadda dalka laga joojiyo basashii baa dabadda laga keenayaa toontii baa laga keenayaa waxaasoo dhan waxa weeyaan ama etoobiya ha noqoto ama carab ha noqoto dee waxayna anfacan maaha waa in kuwaa marka waxa weeye waxaanu ku dhiirin gelinayna beeralayda ama dadkaba dhammaantii sidii wax loo beeri laha ninka gurigiisa hortiisa waxbuu ka beeri karaa biyaha iska soconaya dalka haddeer waxa weye haddii loo xidho yoolka qaarkii waxa weeyaan sanadkay ku go'i lahaayeen allahuma salli alaa kan waxaan waxaan kaloo iyana soo jeedinaynaa import iyo export baa dee dalka ku xisaabtama oo la yidhaha balanska markaa labadaasa balanskooda dhaqaala hadda laga xisaabaya dalka wax soo saarkeennii gudaha waa very poor waxaan soo jeedinaynaa dee warshadihii simirka waa kuwana waa iska cadilan yihin maxaan ka qaylina dee ina hala kiciyo shidaalka waxaa la leeyahay shidaal baa jira shidaalkii dee haddeer waxa weeye ilaa iyo muddo dheer weynu wadno waxna waa kaa meel la yidhaha halkaasaa shadaa idinku jiraa dee weli ma hayno iyada lafteeda waxba in lagu dhiirsado oo dee shirkadda ku dhufan lahayd ceeb soo saari lahayd har ceel baa inagu filan somaliland gebigeennaba cid- ciduba ma buuqdeenba Ah, iyadana dee in lagu dhiirsado madaxweynuhu runtii waxa weeya waa dadaalayaa Ah, aad buu ugu mahadsan yahay wax badan buu qabtay miisaaniyaddii sare uu kiciyey Ah, waa ku ammaanay mushaharkiisa oo uu ko- askarta uu kordhiyey qolo walba waa taabtay masaariic horumareed waa- waa waa- waa waxbaa loogu talagalay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay Ah, waana eerle weeya wakti wax laga sheega maaha xukuumadda saddex bilood buu haddeer hayaa xukunka waxa weeya in loo dulqaato oo waxa weeyaan dee aan la moora jirin la yidhaahdo si wanaagsan baad wax u qabatay waana ku ammaanay yahay runtii marka taasna waa taas waxaan markaas kusoo gebagabaynayaa meel fiican baynu maraynaa meel fiican baynu maraynaa waxaa kaloo aan idina soo jeedinayaa dee haddaynu imaaraadkii la saaxiibnay oo sacuudigana ay isku xulafo yihiin dee arigii hale noo furo wasiirka arrimaha dibadda isagana intaasana media u marayna waxaan leenahay war haddaynu imaaraadka gacanta ku hayno oo sacuudiga isna gacanta kusii hayno dee arigii hale noo furo iyo loodayda yar ya waxaanu leenahay waxaanu leenahay iyadana waxa weeyaan dee arigii halaga shaqeeyo runtii waxaa loo baahan yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo arrimaha wasiirka ganacsigu inay inay hawshooda dardargeliyaan dhaqdhaqaaq sameeyaan xoolihii noolaa dee wey lafdhabarteena dhaqaalo waxaa xoolaha nool xoolihii nool dee abaaraha iska dhacday laakiin waxa weeya iibku bisnaa haddii iib jiro xool lama waayo suuqa dee haloo soo furo haddii nimankaa saaxiibtinimada aad run ay yihiin sacuudiga iyo imaraadku waa laba alliance weeye ha laloo soo furo ariga xajadii baa dhow hal dhaqdhaqaaq hala sameeyo lacag adag baan u baahan tahay oo dibadda naga soo gasho waa run lacag adag dee nama soo gasho shilinkaa dibadda ka imaadaan hadda iskaba yaraa waxaanu u baahan nahay qani baynu nahay inaynu niyadda u sheegno inaynu qani nahay waxaan leeyahay xukuumad iyo shacibba ha la dadaalo sidii dhaqaalo dhaqaalaha looga shaqayn lahaa dakhliga loo kordhin lahaa waxa weeya wax soo saarka dibadda dowladda keliya ma ma khusayso dhaqaaluhu dowladda keliya ma khusayso dowladda talaa looga baahan yahay laakiin shacabka laftiisa dee waa looga baahan yahay taasna waa taas waxaan kaloo leeyahay waan kusoo gebagabaynaya xukuumadda waxay u baahan tahay taageero u baahan tahay tusaale u baahan tahay talo u baahan tahay laakiin dhaliil uma baahna dhaliil uma baahna halkaasaan kusoo gebagabaynaya wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu